waa aayadda lix iyo soddona ka mida suuratu almaa-ida shan iyo soddon qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha wاbtaguu ilayhi اlwasiila wajaahiduu fii sabiilih lacalakum tuflixuun ina aladiina kafaruu low ana lahum maa fi اlardi jamiica ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم aayadaha hore waxay ilahay u kaga soo hadlay xeerciqaadeedada mid ka mid oo ahaa xadd ulxiraaba waxaa la idhaha dhuljiifka iyo ciqaabta uu islaamku u dhigay intaa kadib arrin kalea ilaahay ummadda uu jideeye oo ah addoonka macsiyadu ilaahay way ka fogaysaa shayga cisyaanka la idhaahdo iyo macsiyadu ilaahay way ka fogaysaa camalka saalixa ah iyo ilaahay oo la adeecaana ilaahay way u dhowaysaa qofkii caaqila wax kala garanaya ilaahay miyaad ka fogaan mise waad u dhowaan marka la idhaahdo mae waad u dhowaan buu leeyay waxaa isweydiinta le maxaa ilaahay loogu dhowaadaa taasaa rabbi uu ka jawaabay qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyow ittaquu allah ilaahay ka cabsada wabtaquu ilayhi isaga xaggiisa waxaa u raadsataan alwasiila dhowaansho wajaahiduu fii sabiilih jidkiisa xaqa ah iyo diintiisa ku dagaalama lacalakum tuflixuuna si aa u liibaantaan ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay low anna lahum hadduu iyaga u sugnaado maa fi lardi jamiica wax alla waxa adduunyo dhulka yaallo oo dhan wa midlahu macahu iyo in leegoo lagu daray liyaftaduu bihi si ay isaga furtaan min cadaabi yowmi alqiyaama maalinka qiyaamaha si ay madax furasho uga dhigtaan cadaabka lagu jiheeyey maa tuqubila minhum lagama aqbaleen waxaasoo dhan walahum cadaabun aliimun bay leeyihin yuriiduuna waxay doonayaan marka la naaro an yakhrujuu min annaar inay naarta ka baxaan wamaa hum bikhaarijiina minhaa kamana bixi doonaan walahum cadaabun muqiim cadaab daa'imana way leeyihin dadka mu'miniintaa ilaahay wuu yeedhay alla ka cabsada oo ilaahay xaggiisa waxay u dhowaataan alwasiila wasiila dhowaansho wasiiladu maxay tahay ayaa isweydiinla kolka wasiiladan ilaahay uu yidhi alla xaggiisa u raadsada laba macno yeelataa midi waxa weeyaan ataqarub dhowaansho sidii shicirkiiba abu aalib uu ku tirinayay ara nnaasa laa yadruuna amrahumu yalii kullu dii diinin ila allahi waasiluu dadka waxaan arkayaa buuhi inaanay muraadkooda fahmin qof kastoo diin lahibaa wuxuu isku dayayaa inuu dhowaado marka waa dhowaansho ayuunbaa wasiilo la idhaahdaa shay loo dhowaado cid baa dhowaanaysa cidna way u dhowaanaysa shayna way ugu dhowaanaysa mararka qaarkoodna waxaa lagu tilmaamaa cala almanzila derajo darajo la gaadho sidaa darteed buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayaa waxa uu yidhi marka mu'adinku aadaamu aadaanka dhammeeyo salu llaha lii alwasiila ilaahay waxay i weydiisaan derajada caankae cayiman wasiiladana wuxuu ku sheegay inay tahay derajo hal addoonuun uu gaadhayo oo addoommaha ilaahay ka mid a waxaanaan ku rajo weynahay buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam rajihiisuna waa xaqiiqe eh in aniga aan noqdo addoonkaas markaa qofka kolkuu mu'adinku dhammeeye yidhaahda allaahuma rabba haadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxammadan alwasiila waalfadiila wabcahu maqaaman maxmuudan aladii wacadta xallat lahu shafaacati way u waajibtay u sugantay qofka intaa akhriya shafaacadaydu inaanu ergeeyo way u waajibtay marka alwasiila ii weydiiya derajada addoonku gaadhayo oo ah maalinka qiyaamaha shafaacada weyn casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda darajadaana way noqotaa wasiiladani waxa ay leedahay arkaan ama mabaani mid waxa weeye almutawasilu ilayh wاlmutawasil wاlmutawasalu bihi almutawasalu ilayhi ka xaggiisa loo dhowaanayo waa ilaaha boqorkii addoonku u baahan yahay almutawasil kii dhowaanayey ee ilaahay u tawasulayeyna waa alcabdu الضaciifu اlfaqiiru ilىa rabbi addoonka ilaahiisa u baahan almutawasalu bihi waxaa ilaahay loogu dhowaanaya halkanuu ilaahay inagu farayna waa alcamalu الصaalix camalka wanaagsan weeye wasiiladaasi shuruud bay leedahay koortay tan ilaahay uu faray noqonayso waxaa weeye an yakuuna alcamalu mima shuric camalku inuu mashruuc yahay an yakuuna qurbatan muwaafiqan lima kaana calayhi rasuulu sala allahu calayhi wasalam camalku nebigu ilaahay ugu cibaadaysanaya inuu yahay addoonkuna inuu mu'min yahay intaasiba waa shardi daanu qofku ilaahay rumaynaynin wasiilada ha la yimaadeen wasiilo lama idhaa waa hayru mashruuc haddaanu camalku hagaagsanayna tan la amray maaha waa tan la diiday wasiiladan muuminiinta ayaa ilaahay u faray ama ha ahaadeen ilmo bani aadam ama ha ahaadeen malaa'igtaba malaa'igta oo bani aadamka qaarkood ay yidhaahdeen ilaahay baan ugu tawasulaynaa maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa malaa'igta waxaan u caabudaynaa bay idhahdeen carabtu inay ilaahay noo dhoweeyaan iyagiyo sanamyaashuba iyaga laftigoodu inay ilaahay u tawasulayaanay u baahan yihiin baa rabbi u xusay markaasaa rabbi uli ulaaika aladiina yadcuun yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila ayuhum aqrab kuwa ay caabudayaana malaa'igtii iyaga laftigoodaaba ilaahay camalkooda ugu tawasulaya weliba kooda sii dhowaansho badan ee malaa'igta fadliga badan ayaa ilaahay u tawasulaya maxay markaa lagu tawasuli doonaa iyaga in sidaa ay tahay waxa caddaynaya oo waxa lagu tawasulayaa uu yahay camalka saalix ah nusuus badan ayaa tilmaamaysa taa nusuustaa waxaa ka mid ah taa aayad ilaahay uu ku xusay maka yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah taqwada waa waa camalkii lagu dhowaanayay wabtaquu ilayhi alwasiila wasiilo raadiya maxaa ku xiga wajaahiduu fii sabiili wajaahiduu fii sabiili jihaadka laftii sida camalkii saalix ahaa ee ilaahay loogu dhowaanaya waxaa kale oo nebigu uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiid alquds ilaahay wuxuu ku xusay wax ilaahay loogu tawasulay inuu camalkaa saalixi ugu fiican yahay wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabu ilaya mima ftaradtuhu calayh wax addoonku igu soo tawasulo faralkaan ugu jecelhaydaa ilahay wi sunnaha markastuu badiyana dee wuu ii soo dhowaanayaa un ilaa aanu ishello addoonkii oo ilaahay agtiisa tago waxaa kaloo aynu soo marnay saddex nin oo iyagoo safara god galay dhagaxuu ku banaduu ku xidhay way tawasuleen nimankaas waxay ku tawasulayeen wuxuu ahaa bificli daacaat wa bitarki almacaasi macsiyada iyo gefka ilaahay lagu gefi lahaa oo laga tago iyo camal saalixahoo la sameeyo labaduba waa wax lagu tawasulaya waadigii xadiidka da waad xusuusanta mid yidhaahda ilaahay labadii waalid baan u samafalay oo aan habeenkii oo dhan galaaskii la dul taagna markay soo tooseenna aan siiyey ilaahay camalka haddaan dartaa u sameeyey bahasha naga dulqaad iyo mid kaloo yidhaahda lahaa ilaahay ammaano xafid baan ahaa oo nin baan muddo dheer ammaano u hayey ilaa xoolihii ay u bateen xilwareejinna aan ugu sameeyey ilaa uu la yaabayba kii ammaanada aan u hayey marka xifdul ammaana ammaanadaa uu xafiday buu ilaahay ugu tawasulaya ilaa waa camal wanaagsane midka saddexaadna tawasal ila allah bitarki almacaasi macsiyada uu ka tegey daacatan lilaah isagoo ilaahay adeecaya ayuu ilaahay ugu tawasulay waa kii lahaa gabadh baan halkaa u fadhiistay oo dabeetana wakhtigii aan wax ka iibsan lahaa saas ilaahay ka cabsaday halkaasan iskaga tegey kolka wasiiladaas waxa ay noqotaa jaa'izatun wa muxarama wa mumtanica labadaba mid jaa'is oo kuwa aynu ka soo warramaya iyo mid aan jaa'is ahayn labadaba way noqotaa marka uu qofku tawasulayo ama camal uu dhowaanayo camalkaasi mid adduunyana wuu noqon karaa mid aakhirana wuu noqon karaa hadduu camal aakhiro faa'iido ula wax ka taraya ilaahay ugu dhowaanayo wasiiladu waa inay jaa'ista haddii camal adduunye uu yahayna wasiiladu waa inay jaa'ista marka meesha waxaa soo gelaysa qaacidada odhanaysa iyadoo macnaha tilmaamaysa ujeeddada aynu ka hadlayno hadafkaasi algaayatu laa tubariru alwasiila aw algaayatu alxamiida laa tubariru wasiilata alxaraam wasiilata alxaraam haddii hadafka aad leedahay uu yahay hadaf sax ah hadaf saxa hadduu yahay waddadaad u maraysaa iyo wasiiladaad u maraysaa ma noqon karta xaraam marka qaacido kalea ka soo horjeeda oo taa sharcigaa lid ku ah oo odhanaysa alghaayatu tubariru alwasiila hadduu qofku meel saxa ujeeddo saxa leeyahay waddo kastaba wuu u mari karaa mid xaraama iyo mid xalaala taasi ma sax ma aha meesha way ka baxaysa matalan iminka inaad xajtaa waxa weeyaan waa dee camal wanaagsan oo qaayo xamiidahoo wanaagsan wey ujeeddo fiican wasiilo xaraama inaad u martaa maya intood uu jiifaysaad xoola qaadato ama aada laaluush ku qaadato inaad tidhaahdo waan ku xajayaa liannahu ujeeddadan leeyahaa wanaagsan ma soconayso qaayada aada leedahay haba wanaagsanaata laakiin wasiilo xaraama uma maraysa anuu xoolahan xaraamtaa waan ururiyey dee ma anaa cunaya masaajid baan ku dhisayaae algaaya laa tubariru wasiila laa tubariru wasiila madaxnibaad doonaysa markaasaad u martay waddo kastoo xaraamah dad lagu laayo been la sheego lacag la bixiyo oo corrupshona si aad kursiga u fusho adigoo leh waxbaan saxayaa waa alghaaya laa tubariru alwasiila marka camalkaas waa acmaal adduunyo iyo acmaal diineed mid kastaba ha ahaatee hadafkaad leedahay haddii uu yahay mid wanaagsan waddo xaaraana uma maraysa waa midkay ku kala duwan yihin gaalada iyo islaamka qofka gaalkii wuxuu kuleeyahay waxa aan helo waddo kastoona maro laakiin waddada u marayo qofka muminka ay ka fiirsanayaan qofku qofka maalan inuu dhaxlo waa sharci dee dhaxalkiisiiba gaari maayo waan dili buuri islaamku wuu xaaraantinimeeyeybo mar hadduu qofkii u dhaxli lahaa dilo maba dhaxli karaaba la yidhiba ninku gabadh buu jeclaaday inuu guursadaa waa sax way diiday laakiin waan sirxayaa buula waan madiidayn haysma dhagatiriba waan madiiday leanna ujeeddadaan leeyahay waa ujeeddo guuroo saxe maxay isu nasaqaysa marka maya sila si xira uma marayo waa qalad ninbaa alaabtiisii la xaday tuug baa xaday wadaad buu tago wuxuu leewa bakaalay soo jilab xidh ama bahashii kale waraabi maxaa la odhan jiray luqmatulxajar balkaalay soo liqsii dee waxyaabahaasoo dhan waa sixirun oo jin baa la adeegsanaya ilaan si kale qofkii lamid baa tahay oo kagama awood badnid wax kale ma dheerin laakiin waa in shayaadiintii intoo loo yeedho ficil xaraama la sameeyo dabeetana ay soo dhabanaariyaanoo isagoo asqaysan iska iskaa soo hortaago waa intaasun la aqal walaagta ila isku bani aadan baa tiina itaal kale maa dheeran askar maad lahayn marka adigu inaad tidhaahdo anigu dee alaabtaydii lagu xadgudbay baan doonayo taasina waxay ahayd maqsad sax ah wasiilo xaraamaba aanu maren maya taana lama ogolaa qofbaa xanuunsanaya oo buka inuu caafimaado dee wax qaayo wanaagsan weeye laakiin inaad si xaraama u dawayso maya oo ilmi yaraa kixda la qabay laydhaa khamriga lagu shubo midkii kale laydhaa quruumaha iyo dhiigha la waraabiyo uusnaha lagu dhoobo maya waa ficil aan hagaagsanayn kiis baa la baadi doonaya ama jariimada iyo dembi bay galeen dad mujrimiina dariiqo saxa in loo baadho weeye laakiin dariiqadii ahayd kamarado meel lagu rakibo iyo qofkiioo la basaaso iyo aidii booliske oo dee la dira iyo maya islaamku wuxuunu tixgeliyey uun sidaynu arki doonno markhaatiga wax lagu xukumi karaa in uu noqdo mid caadila waa umuurtii dunyawidahay tusaalayaas masalan arrimaha cashroo kale qofku inuu idhaahdo ilaahay baan sawaab ka doonayaa xabaalaha iyo dadka dhintayna ilaahay baan ugu tawasulayaa maya culamaa ulcaqiida sida macruufka ku ah ee kutubahooda liannahu qofku marka uu dhinto rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam in xaashihiisii la laabay oo isagu uu baahan yahay xabaasha haddii la tagana in wax laga doono aanay ahayn in aakhiro lagu xusuustana ay tahay in loo duceeyana ay tahy ducada iyo rabbibarig oo dhami isagaa wax lala doonayaa qofkan rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam baa intuu geeriyooday waxa uu leeyahay ilaahay wasiilo iisoo weydiiya inuu ilaahay darajadaa igu gaadsiiyo ilaahay iisoo weydiiya kadalik dee waxaan faraha badan lagu gowracayo iyadana halkaa iska dhig marka qofku inta uu nool yahay ilaahay waa loogu tawasuli karaa marka uuse dhinta maya farqi baana jira taana nusuus badan baa caddaynaysa rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa wuu ku tawasuli jiray iyaguna isagay ku tawasuli jireen dariiqada loogu tawasulayana waxa weeye ilaahay bari baa la leeyahy qofka masalan cumar bnu khadaab radia allahu canhu oo xajka sii tegaya ama cumro cumro tegaya aduu baytullaahi alxaraamka tegaya ayuu nebigu leeyahy yaa ukhaya laa tansaana min ducaayk walaalkaygii yaraayoo hanaga soo ilaawin ducadaada inaad ilaahay noo barida ducadaadaasaan ilaahay ugu dhowaanaynaa ku tawasulayna cabaas ibnu cabdilmualib oo nebiga adeerkii ah ayaa rasuulku u ammaanaya sala allahu calayhi wasalam markaasuu leeyahay wa abyadu yustasqa alqamaamu biwajhihi himaalu lyataama cismatu lilaraabil waa mid wanaagsanoo nebigu fiican midabkiisii buu sifeeyey yustasqa alqamaamu biwajh roobka wejigiisa lagu raadiyaa oo ilaahay noo bari baa laydhaa sidii uu ninkii reer miyiga ahaaba iyadoo nebigu mimbarka ku taagan yahay uu halkaayse soo taagay uu yihi meel waliba waa isku dhalaashee ilaahay dadka u bari dabeetana waa kii nebigu uhi allaahumma asqina allaahumma asqina sidii baa ilaahay roobka uu ku shubay timaalu lyataama cismatu lilaraamil agoonta iyo garoobta gabadha aan macnaha lahayn sawj xil qaada iyo agoonta oo dadka maatidaa gurmad buu yahay iyo gargaare buu leeyahy sidaa daraaddeed iyagoo nebiga ku tawasulaya asxaabtu ridwaanullaahi calayhim intii uu noolaa ilaahay noo barina leh xataa ilaahay munaafiqiinta wuxuu ku eedeeyey in aanay nebi maxamed istikfaartiisa iyo ducadiisa aanay ilaahay ugu tawasunaynin ayaa maaragtay ayaa lagu eedeeyey marka nebigu markii uu dhintay asxaabtu may isagii dul fadhiisanin istikfaar ilaahay noo weydiina may odhanine macnaa arrintaa hore aynu sii sheegayno waxaa sii caddaynaya jumhuuru saxaaba ama asxaabtii oo wada dhan oo jooga wakhtigii cumar ibnu khadaab ayaa waxay u yeedheen cabaas ibnu cabdilmualib oo nebiga adeerkiia calayhi salaatu wasalaam marka waxay leeyihiin cabaasow waxaanu ilaahay ugu tawasuli jirnay ducada nebiga oo ilaahay noo bari baan odhan jirnay rasuulku intii uu noolaa isagii wuu geeriyooday marka adiga adeerkiia aalu beytkiia alla ka aqbalayaae ilaahay noo bari waa wakhti abaar adagii ay jirtay cabaasna ilaahay buu bariyayoo wuu duceeyey sidaana ilaahay ku aqbalay marka taa macnaheedu waxa weeye haddii qofka dhintay lagu tawasuli lahaa dee rasuulka oo ugu fadli badnaa cid kastaba baa asxaabtu intay isdul taagaan xabaashiisa ay odhan lahayn ilaahay noo bari ma yeeline cumar wuxuu leeyahay nebigaanu ilaahay ugu tawasulayna isna wuu geeriyooday wuu dhintay saasaa dee qur-aankuna uu sheegay dadka qaar baa qaba inaanu nebiguba dhiman dadka had iyo jeer shuyuukhda ah iyo quwa dadka waaweyne lagu daydaana inaanay dhimanba oo adiga idaacadaha ka maqlaya marka ay cali sheegayaan shiicadu marqadu cali bay dhahan marqadu cali maraykanku wuxuu madfax ku dhuftay marqadu cali cali halkii uu hurday awliyadu ma dhimatee way dhuumataabay dhahan soomaalidu halkaasay ku daba leedahay ma dhintaane laakiin way yar libdhaanuun markaa way nala joogaanoo jimcaha iyobay soo daahirayaan khamiista iyo sidaa darteed baa caalamkana qaybtooda ay maamulayaan lagu tawasuli karaa waxna la weydiisan karaa asxaabtu sidaa ma ahayn caqiidadooda saxda ah baana iyaga lagu raacayaa marka qofku intaa uu noolya waa lagu tawasulayaa ilaahay buu baryayaa ducadiisaa lagu tawasulayaa camalka saalixa ana waa lagu tawasulayaa sida aayaddan iyo axaadiistaasiba ay sheegtay wasiilada markaa aan hagaagsanayna waa kuwa aynu ka soo warannay weeye ee aynu soo sheegnay marka sidaasaa caqiidada saxda ayayd ee nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisi iyo a'immadii asxaabu almadaahib almatbuuca siday aaminsanaayeen waa caynkaa laakiin wakhtiyo dambe oo dadka muslimiinta ah inxiraafaad ay soo galeen oo baydhbaydhku diintooda ay ka baydhbaydhayaan uu ku batay ayaa waxyaabahaas ay yimaadeen aynu arkayne eh faraha badan ee iska runtii dhibka ah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون dadka gaaloobay baa ilaahay wuhi hadduu u sugnaan lahaa dhulka waxa ku sugan oo dhan iyo in lagu daray liyaftaduu bihi min cadaabi yowmi alqiyaama lagama aqbaleen marka ay naarta galaan nacasnimadooda waxay soodhanayaan meeshan ku gubate eh balka baxa yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha suu rasuulku tilmaamayey sala allahu calayhi wasalam naartu way karinaysa oo ay labarogaysa sida had iyo jeer dherigu uu karoo kale marka ay kor isula soo karaanay xagga sare ku soo dhowaadaan ayay soodhanayaan arrimaa ka baxdaa dabeedna waxaa lagu dhufanayaa tii ilaahay uhi walahum maqaamicu min xadiid dubbayaal bay leeyihiin malaa'igila dul taagantay oo sagxadda lagu geynayo wasaariqu buu ilaahay yidhi kii tuugga ahaa wasaariqatu iyo tii tuugadda ahayd faqdacuu aydiyahumaa gacmahooda jara jazaa'an abaalmarin awgeed bimaa shaygii baa laga abaalinayaa kasabaa ay shaqeeyeen faldembiyeedkaa xun baa laga abaalmarin nakaalan min allah cuquubatan min allah waa ilaahay xaggiisa ciqaab kaga yimi oo alla u qorsheeyey wallaahu casiizun xakiim ilaahay baa awood iyo xikmad ba leh faman taaba qofka soo noqda min bacdi dulmihi intii uu gardarradan sameeyey wa aslaxa wanaajiyo wixii uu kharibay fa ina allaha yatuubu calayh ilaahay kaa uu ka towbad aqbalaya ina allaha kafuurun raxiim alam taclam miyaanad ogeyn qofka lala hadlayow anna allaha ilaahay lahu waxaa u sugnaaday mulku samaawaati waalard lahaanshaha samooyinkiiyo dhulka yucadibu man yashaa cidduu doono isaga adduun iyo aakhiraba ciqaaba wayakfiru liman yashaa ciduu doonana wuu u dhaafaa wallaahu calaa kulli shayin qadiir wax walba isagaa karo oo aan cidi kaga daba dhufanayn xeer ciqaabeedyada islaamku uu jireeyey mid ka midaba halka nasku uu ku xusay sariqada ama tuugada la yidhaahdaa sariqatun suqraa wa sariqatun kubraa tuugo yar iyo tuugo weyn tuugada weyn waynu soo marnay oo waata qofku marka uu falkan geysto dee si talantaaliya loo jarayo la deldelayey midna waa tuugadii yaraydoo waatan oo qofka xubnaha ayuunbaa la jarayaa tuugada yar waxaa ka mid ah mid tacsiir leh oo qofku masalan hadduu waxado oo ay ku caddaan weydo wax ka dhinmaan macnaha caddaynihii hal markhaati baa ku furay markaasoo kale ciqaabtiisu edbin bay noqonaysa ama karbaashkoolaha lagu dhufto ama xabsiga ha loo diro waa cuquuba unbaa la marinaya laydhaah tacsiir oo aan xad ahayn laakiin qofku haddii tuugo uu sameeyo tuugadaasina ay ku caddaato isaga abaalkiisu waa tan ilaahay u sheegay waxaa jira wax la yidhaahdo sariqa oo dee tan ayn haynaa iyo alikhtilaas waalintihaab wajaxdu lwadiica wayaalahaas ikhtilaaska iyo intihaabku waxa weeye qofkii oo kaa dhufsada alaabti tow la yidhaahda oo carara qofku hadduu alaabta dee hub kuu cabaysto oo ku hansaabgarayu saa kaaga qaado iyada soo marnay oo muxaarib bu ahaa waa burcadi rujiif buu ahaa ama magaalaha kaa helo rujiif miyi iyo mid magaalo midku doonaya ha aado laakiin mukhtaliska iyo muntahibku waa nahdi iyo ikhtilaas waa dhufsasho uu qofki intuu wixii kaa dhufsado tow yidhaahdo kaa isaga lama jarayo mar hadduu la cararo fayflahaas isaga la jari maayo waxa isweydiin leh dee labaduba xoolay kaa qaateen kanna wuu xadhow iska kaa qariyey kanna wuu dhufsado wuu cararay maxaa kan loo jari waa hadda wixii uu qaatayna waa lagu leeyahy ciqaab kalena qaadigu wuu marin karaa ama xabsi buu marin karaa ama edbin oo dabcan cuqubo kale wuu yeelan karaa oo wuxuu qaadigu u gartaa laakiin jaridii ma leh xikmadda meesha ku jirtaa waxay tahay bay leeyihin culimadu way kala dhibaato badan yihin labadaa qof matalan qofkan waad arkaysaa cidduu yahayna inaad garataan laga yaabaa inaad ashkatayso oo maamulku meel kastaba ha jooga uu kaaga soo qaadaa laga yaabaa waad og tahayba qof noocuu yahay iyo ka uu yahay waa la gartay qofkaa oradka miciinsaday midda labaad cid lagu kama'ayaa ma jirto laakiin tuugada waxaa macruufa in qofkii aan la garanin ka uu yahayba oo lagaba yaabaaba kan aad saaxiibka tihiin ee kula baadi doonaya inuu yahayba waar miyaan la xaday kaa madaxa haysta ee kula geeraaraya inuu isaga laftiisu yahay ayaaba laga yaabaa uu ka dhibaato badan yahay dadka kale oo mar labaad uu kugu celiyo oo mar saddexaad uu kugu celiyo oo waxaagaba u dhammeeyo leanna waa kii kula baadi doonaya halkanba kama filaysidba waxa labaadoo suuragal ah inuu dadka hadiyo jeer tuugadu dadka isku dishaa kaa laftiisaa kaala talinaya intuu kaa xado ayuu kaala talinaya markaasuu ka odhanaya inay hebel baa xaday dabeedna ina hebelkaasaa lagu bogsanaya ama hala dilo ama hala ashkateeyo ama gacantaba hala jiro waa qof beri ah suuratu nisaa bilowgeedaynu ku soo marayna inuu qur'aan dhani dhowr iyo toban aayadood ay ka soo degeen nin ansaarta ka mid ahaa intuu waxaday ku eedeeyey nin yuhuudiya dabeedna yuhuudigii la dulbaxay oo nebigu kii ansaariga ahaa uu beri yeelay odayaal markii ay u warrameen looga qaateen markaasaa qur'aan dhani uu soo degay walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman ilaahay uu leeyahay marka waa dhib jira dhibaato aada u badan weeye marka xikmadaha darteed iyo xumaanta uu leeyahy iyo khatartiisoo badan iyo isku dirka mujtamaca iyo fasaadkiisa ayaa gacanta loo jiray qofkan waxaa kaloo jira jaxdulwadiica waxa la yidhaahdo ammaanada oo la dafiro haddii ammaanada la dafiro iyadana talow ma loo jaraya ha dadka qaar baa ammaanada qaato waktigii nabiga waxaa jirtay gabadh dad iskaba xoolala ka dhalatay oo ibtiladan un ay ku dhacday soomaalida waxay idhahdaan qurrid sino bartay iyo qabsin tuurag bartay midna looma taakalo la yidhahda hadduu qofka sinada macaamilo ama tuugada barto looma taakalo balwad liidata weeye marka iyadoo laga yaabo in wax iska haystaba baa waa cudur la qaado cudur weeye marka gabadh dad oo dhanba ka dhalatay ayaa cudurkaa qaato dadka intay wax ka ammaanaysato irdisays unbay dafirtaa un markay gurigeeda geysato unbay tiri ayaad sheegaysa qofkiina markhaati ma hayo markii dambe ayaa ay ku caddaatay kolkaasaa loo diyaariyey gacangoynti waa tii qoladoodu lahayd waar usaamow nooga ergee usaame oo nebigu aada u jeclaa ayaa ka ergeeyoo indhuhu kaga dhacay nebigu calayhi salaatu wasalaam waar ka bax buu kiis maxkamad yimid inaad ka ergeyso atashfacu xadda min xuduud illaah maxeer ciqaabeed ilaahay uu leeyaho maxkamadda horii baad ka ergeynaysa ka bax inantaydu hadday xadda bui waan jarayaa gacanta adiguna wax kalaad sheegaysa marka jaxdulwadiica ammaanadoo la dafiroo la diido iyaduna waa baabkaasay gelaysa tuugadu haddaba dee tacriif bay leedahay tacriif macnaha tilmaam tilmaantaasna waxaa laga fahmayaa xukunkeeda iyo xaqiiqadeeda iyo shuruudeeda matalan tacriifkeeda waxa weeye akhdu alcaaqil albaalig miqdaara maksuusa min almaal khufyatan min xirzin macluum biduuni xaqin walaa shubha tacriif noocaasa bay fuqahada u sameeyeen waa qofkii caqliga lahaa macnaha miyirka qabee qaangaarka ahaa oo qaado qadar cayiman oo maalah macnaa intii islaamku u cayimay iyo in ka badan si hoos hoosana u qaada halkii loogu talagalayna ka qaada iyadoo aanu ku lahayn maalkaa waxba shubha macnaha milki iyo milki wax shabaha midna waa inaanu ku lahayn shuruudahaasa waxaa laga fahmayaa shuruudda had iyo jeer loo xidhayo baashaa tuugada ah ledi qofkani waa inuu caaqil yahay dee qofkii waa laa hadduu wax qaado dee waa la magdhabiyo ama xoolihiisa laga magdhabi doonaa waa qofkii waa laa iyo sadigii iyo wixii ay qaadaan dabcan khitaab wadci baa jira laakiin khitaabu takliif ma jiro qofkan isagii kuma dembaabin oo dee maba miyir qabo mana qaangaadhin laakiin khitaabu takliif khitaab wadci wuu jiraa qofkani wixii mas-uuliyaddii waa yeelanaya magdhowga wixii bani aadamka waa laga magdhabaya laakiin gacangoyni ma jirto qadarka maalka markaas laga magdhabayo waa saddex dirham iyo wixii ka sii badan adigu waa garaamo wax aan gaadhin laba garaam oo dahaba meelaha hadduu xado waa laga magdhabi doonaa qofka isaga iyo wixii ka sii badan meesha uu ka xaday waa inay tahy xirzulmithli waa shuruudihii marka la goynayo shuruudihii wey xirzulmithli shay waliba meel lagu ilaaliyaa buu leeyahy lacagtu waxay leedahay meel gaara iyo dahabka iyo wade qasmadaas bagaashka iyo alaabta gurigu dee guriga dhexdiisa weeye xooluhu dee xeray leeyihiin xerada hadduu ka dareersado waa la markaas lagu yeelanayaa qadciga iyo tugada jarida waxaa laga yaabaa xooluhu mararka qaarkood in banaanku xero u yahay sida marka banka la degan yahay oo kale ishinka iyo wixii lamida gabood yarun loo sameeyo qofka bani aadamka ah xirsulmihligiisu dee waa isaga dharkaaga iyo alaabtaad xidhanta iyo gogashaad goglanayso dee waa adiga walow banaankaaba aad jiigsatidee haddaad adigii meeshii joogto oo qofkii uu kaa xado alaabtii halkii loogu talagalay wuu ka xaday ile qofkanaa ilaalin u ahaaye taa waxaa lagaga taxadirayaa haddii qofku uu ka xado meel bannaan wixii waa laga magdhabayaa waa la jarayn waa laga magdhabayaa oo xaqii bani aadamku marna dhici maayo laakiin waan la jarayn biduuni xaqin walaa shubha maalkan waa inaanu wax ku lahayn ama lahaansho wax u eg meesha waa inaanu oolin hadduu wax ku leeyahoo la hubo daada maxaan isleenahay buu leeyahay qaybteedii baan qaatay war way naga dhexeeyeen intan qaat maan xadina dee waa intan qaatay waa intaydii lahayd dee yaa odhanaya malihi uu leeyabe shuraaki ku ahaayeen shubhatulmilk waxa weeye qofkan isaga ah dayn buu ku lahaa maalkiiba ayaad xatay baa layihi may dayntan ka soo saari waayo ninkaasi nin in laga xado uun mooyaane si kalean kaga soo saari waayo buui erge iyo maxkamad iyo waxba wayga jari waaya marka intaydii unbaan ka xaday isaga qudhiis waxbuu ku lahaa masaajidkiibuu tooggii wax ka xaday dee masaajidka muslimiintaa leh isaguna iyagunbuu ka mid yahay in yarunbuu ku leeyahay taal kastaba ha lahaatee isagana la jari maayo waa laga daynaya islaantiibaa odaygii wax ka xad waa lagu salliday ama inankiibaa ka xaday aabbihii iyo waalidkii wax leanna nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam anta wamaaluka liadiig ama odaygiibaa inankii wax ka xaday way isugu jiraan kuwaasoo dhan waa milki wax shabaha milki wax shabaha marka shubhatulmilk lahaansho iyo baabkiibaa soo galay meesha nabiguna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam idraa'u alxuduuda bishubuhaat xeer ciqaabeedka waxaa ku deerifaysaan oo ku riixdaan shubhada haddii ay soo gasho un sanqad lahaansho ku reeba oo qofkaa ha ka ogina xeer ciqaabeedka waxaa la leeyahay shubha jirta sidaa darteed xataa hadduu doodo oo idhaa maalkan waxbaan ku lahaa dacwad kaleun baa loo furayaa gacangoyntii way istaagaysa dacwad kale ayaa loo furaya laakiin maadaamuu ku dacwiyey waa ka ay aimadu u bixiyeen asaariqa dariif imaamu shaafici baa u bixiyey tuugga xariifka ah waa tuugga xariif mar alla markii la qabtee lagu soo oogay ay uhi keed sheegaysaa ninkan xoolaan ku leeyahay waa laga xidhaya marka waa laga joojinayaa dacwaddii ahayd gacangoynta kiiskaa kala loo qaaday maha ku cadaada mayu ku cadaan waaya qofkani isagoo banka isa soo dhiga mooyaane kollayba wax badan ayaa la meermeerinayaa xeer ciqaabeedkan in laga fuliyo sidaa darteed ayaa waxa ay ku sugmi kartaa un tugadani laba arrimood midkood imaa bishuhuudi cuduul bishaahidayni cadlayn laba markhaati oo rag ah oo caadiliina xataa dumar maya dumar iyo caruur iyo dad faasiqiinah iyo taariku salaad iyo waxaas hadday ku markhaati kacaan waxba laga fulin maayo laakiin laba markhaati oo caadiliinahoo looga qaateenahoo arkayay markuu qaadanayay waa mid ama inuu qirto siyaabaha kale loola saahila waxaa ka mid a hadduu labada markhaati mid weeraro oo uu deedifeeyo deedifayntaasina suuragalay tae waa kaga dhacaysa waxaa kaleoo iyaduna ay kaga dhacaysaa waa musqitaatlxad baa laydhaha xad iyo waxyaabaha rida haddii uu qirto kolka hore oo uu haddana ka noqdo wuu qirtaa wuxuu is lahaa cidina waxba ku yeeli mayso markay runay run noqoto ee maxkamaddii la horgeeyey ee berii lala soo baxay lagu jari lahaa ayuu hi maya layguma hadleeyo kaxaday aniga mey sidaa darteed baa rasuulka sala allahu calayhi wasalam nin baa loo keenay uu xaday weliba qaadiguna qaadiga laftiisuna inuu ku jujuubo ama uu u laqimo inuu qirto ma aha waa arrimo ilaahay weeyo saamaxaad bay ku binaysan yihiine waa in dhinaca kale loo wadaa oo layl cagaaran loogu shidaa haddii qiraala ahayd siduu uga noqon laha nin baa loo keenay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ninkii dabeedna nebigu saasuu eegayoo waxba laguma wadin wixii kiiska wax lagu soo taandheeyey oo lagu wado ma jirin kolkaasuu yihi maa ikhaaluka sariqt u malayn maayo inaad waxadday kolkaasuu yihi waa run waxba maan xadin ta iska teg buuri haddaba mid kalaa loo keenay markaasuu ku yidhi warmala waxba maad xadin kolkaasuu yihi maya waan xaday wuu ku celiye markaasuu yihi maya waanu xadnay de haddaba kaxeeya soo jira buuri wuxunay la mid ahayd sinaduna saasay la mid ahayd oo ninkii maaciis la odhan jiray markii yihi waa sinaysay qarar maad tuujisay buuri haddana wuu ku celiyey markaasuu yihi tuugada waxaa la ydhahda mataqaana maskaxdiisii iyo caafimaad qabkiisu wax ka weydiiyey intaasoo dham waxa ay tahay dulmar walaa yahliku cala allaahi ilaa haalik cidda xeer ciqaabeedkan lagu oogayaa waa cid dhan waliba ay ka soo xidhneen sidaa darteed baa xeer ciqaabeedkan marka la doono in la fuliyo qofka dee mulaadasaadka iyo waxaa faraha badan baa ku xeeran waxaa badan baa ku xeeran marka inta la gooyaaba dadka way iska koobmaysaa ama way soo ururaysa lidaalik baa la tilmaamaa wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo intii cumar iyo abubakar iyo ay madaxda ahaayeen iyo khulafadoo dhani dadka la gooyay dad aada u tira yar bay ahaayeen aada u tira yar waxaase kala duwan xaqa ilaaha iyo xaqa bani aadamka ayaa kala duwan xaqa bani aadamku haddii sidaa xaqa ilaahay haddii uu noqday kasaa loo meermeerinayo qofkii meelun haddii loo helo looga nafisinayo xaqa bani aadamka isaga waa lalafaguraya cadaymihiisa hadduu mar qirto kama noqon karo ma maalulkhayr bani aadam haddaad mar wax u qirto way dhammaatay uu kugu dhegay weligaaba kun jeer dib uga noqo oo waan khaldanaaday maya markii hore unbaa la tixgelinaya daar baa lagaaga hadhaya markhaatiya ayaa la eegayaa marka wuu ka duwan yahay xaqan bani aadamku xaqan ilaahay waa laba arrimoodoo isbaal socda qofkani markuu waxado xaqii ilaahay baa lagu leeyahy xaqii bani aadamkana waa lagu leeyahy marka kaa bani aadamku tixgelintiisaa kale ayuu isagu leeyahay culimada qaarkood baa waxay leeyiin qofkan haddii la jaro xaqi ilaahay iyo kii bani aadamkuba uu ka dhacay laakiin sida raajixaya waxa weeye in lagu yeelanayo kii bani aadamkana iyadoo kii ilaahay laga fuliyey qofku haddii uu marka uu waxado uu mar labaad ku noqdo la dayn maayo lugta bidix baa la jaraya mar saddexaad hadduu ku noqdona marka hore horta waa gacanta midig marka labaadna waa lugta bidix waa talantaale marka saddexaadna waa gacanta bidix marka afraadna waa lugta midig taasaa loogu wadaya aimada qaarkood sida abu xaniifa oo kale ayaa waxa uu leeyahy mar haddii laba laga jaro laba talantaalaya midigta iyo lugta bidix waa la iska daynaya waa la xidhayaa un xabsi un baa loo gudbinaya ilaahay waxaan kaga xishooday wuuli inaan ku sii wado goynta ilaa inta uu wuxuu wax ku cuno waayayo salafkiina qaab la qabaa waa jira marka cuquubadaas abaalkiisu waa noocaas af aahaarta qaarkood waxaa ku sugan dee marka qofka laga gooyo bal si ummaddu ay cashar ugu qaadato in qoorta loo geliyo gacantii intoo soo qabato yar loo sulo in dadku iyagoo arkaya qoorta loo geliyo war dhammaaday wey waa qulaanjay ku quusabay ka dhigantay kii waxaday kolku hadduu halkaa maray wax kalena daada marka xigmadana dee hore aynuu soo tilmaanay iyo qofkani xumaanta uu leeyahay xumaanta uu leeyahay iyo mujtamacii sidaanu uba caga dhiganayninba mujtamac sariqadaa iyo tuugadaasi ay ku baahday marka baabkan axkaamta la xidhiidhaa waa taas weeye halka gacanta laga goynayna hore aynu soo sheegnay oo waxa weeyaan intaa kuuca ama saacadda lagu xidho ee cumaacumta un weeye ee ilaa suxurka ma aha tuuggii iyo tuugadii labadaba ilaahay wuu tilmaamay halka suuratu nuur haddaad akrido markuu ilaahay sinada ka warramayey uu zaaniyadda horraysiiyey azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda marka tuugada raggaa ku badan iyadoo laga yaabo bahashaa sinada iyo qarsoorideeda iyo waxaasna inay dumarku laga yaabo mararka qaarkood inay u bataan marka saas darteed baa loo soo horraysiiyey raggii jazaan bimaa kasaba nakaala min allahi wallaahu casiizun xakiim casiiz xakiim awoodina meesha way taallaa xikmadina way taallaa meesha dulmi ma jiro ee qofkan wixii u qalmaya un weeye cuqubadan faman taaba min badi min bacdi dulmihi wa aslax intuu wax dulmiyey qofka toobad keena ee wanaajiya fa ina allaha yatuubu calayh ina allaha kafuur raxiim ilahay toobaddii uu ka aqbalay saa darteed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii diiday inuu ka noqdo qiraalkiisa ee ku adkaystay yidhi mee waxbaan xaday markii dambe wuxuu nebigu ku yidhi ilaahay u toobadkeen ee xadda laga fuliyey ilaahay baan u toobadkeenay buui waaya waxaynu usii gudagnay markaa baabka kan ku xiga ama muxaadarada ku xigta almuxaadaratu araabicatu wahalaaثuun waa aayadda sagaal iyo sideetan ee ka mida suuratu اlmaa'ida sagaal iyo sideetan qaala allahu tacaala laa yu'aakhidukum allahu biاllagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidukum bima caqadtum اlaymaan فكفاarته إdcاaم caشhaرaة masاakيiنa min أwسط ma تطcimuuna أhliكم aw kisوatهm aw تaxريiru رaqبة faman lam yجid faصiyaamu ثaلaaثaةi أyاam ذalika كفاaraة أymaaniكم إida xalaفتum واxفadوu أymaanaكم kadalika yubayin الlahu lakum آaيaatihi لacalaكum تشhkuruun laa yuؤaakhidكm الlahu ilaahay idinma qabanayo bilaqwi shayga bilaa macnaha ahoo fii aymaanikum dhaarihiina dhaarta bilaa macnaha alla idinma qabanayo walaakin yuaakhidukum wuxuu idiin qabanayaa bimaa caqadtum laymaan ta aad dhaarnimo gunudaan fa kafaaratuhu kaa waxa dembi dhaaf noqonaya ka asturaya idcaamu casharati masaakiin toban miskiin in la dhergiyo min awsadi maa shaykiisa dhexena laga raashimo tudcimuuna ahliikum ehelkiina waxaa siisaana ku quudisaan kiisa dhexdhexaadka ah tobankaa miskiin ina wax ka siisaan aw kiswatuhum ama dhar la siiyo aw taxriiru raqaba ama qoor xolaynteed intaa midunbaa waajiba faman lam yajid qofkaan helin intaa ah ama qoortan iyo raashinka iyo waxaa fa siyaamu alaaثati ayaam saddex maalmood ha soomo daalika kaasi kafaaratu aymaanikum dhaarihiinna waxa idinka asturaya wey kafaara gudka dhaarta weyn idaa xalaftum markaa dhaarataan waxfaduu aymaanakum dhaarihiinna ilaaliya qaar dhaar badanoo ku rafto wallaha noqonina kadaalika sidaasaa yubayinu allaahu lakum aayaati ilaahay aayadihiisa saasuu idinku cadaynaya lacallakum tashkuruun si aa u mahadnaqdaan ilaahay nicmada aayaad laguu caddeeyey iyo qur-aan laguu soo dejiyey iyo diin samaawi oo lagu siiyey waa nicme si aa ugu mahadnaqdaan nidaamkii qur-aanka ilaahay u noogu jiraynaynu haynaa qofka bani aadamkaa xaaladihiisu way isgedgediyayaan mar wuu faraxsan yahay marna waa cadhaysan yahay marka dhaartii ka imanaysay qofka ayaa nasku halkan uu ku xusay horena waxaynu usoo tilmaanay dhaartu inay saddex qaybood yamiin allaqw wa yamiin lmuncaqida wa yamiin walyamiin alghamuus saddexdaasay ahayd dhaartu yamiin laqw waa kaa ilaahay horraysiiyo waa dhaarta aanu qofku dhaarnimo uga qastin taa ilaahay idiin qaban maayadaan caaisha markay fasiraysa waxa ay leedahay waa qofka oo odhanaya كلام الرجل لا والله بلا والله يقدا مارتي سدا ويه سدا ماها oo dabeetana arabka wallow kaga dhacayo iska dhacda aniga wala midaba uga qastay sida yeeli ma saasa yeelay oo qofka saaxiibka isku celcelinaysa talabaadna waa dhaar gumtantay dhaar gumtantay waa bimaa caqadtum laymaan oo qofkii wuxuu leeyahy inaanan hebel la hadlin baa intaa wallaygay inaanan xaaskaygii la kulmin baa intaa wallaygay iyo wixii lamidahu inaanan waxaa cunin ayaa intaa wallaygay adugu fiiha alxasu waalmancu labadaa midunbaa ku jira tirtir sidaa ku jira ama guubaabo uu leeyahay hebelow inaad waxaa samayso ama inaan waxaa samayn doono waa xasi guubaabo wey ama waa mancin inaanan waxaa samayn ama inaanad waxaa samaynin waa labadaa mid yamiinulaqwiga iyo yamiintan guntamaysaadana mustaqbalkay la xidhiidhaan oo waa wax soo socda labadooduba marka kole haddii qofku uu sidaa uga dhaarto wuxuu ka dhaartaa la eegaya wuxuu ka dhaartay hadduu yahay wax xun yuu samaynin inaanan salaada dib uga tegin inaanan qayilin ama sigaarka cabin waxaas waa wax xun hadda ayuu ku noqona waa dhaar samafal ku jira ayuu ku noqona waaya shay wanaagsan buu ka dhaartay masala qofka inaanan la hadlin buu leeyahy ama inaanan waxaa samaynin wuxuna waa wax khayr leh ha sameeyo oo kafaara gudkan hala yimaado qur-aanku sheegay waatuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood baa intoo shay ka dhaarto ayaan arkayaa samayntiisa inuu samafalku ku jiro marka waan samaynayaa dhaartaygiina waan ka kafaaro gudanayaa walaa yatari ulufadli minkum wasacati an yu'tuu ulilqurba walyataama suuratu nuur baad ka akhriyaysaa iyadoo ilaahay uu leeyahy dadkiina maalqabeenka ah iyay ka dhaarani masaakiinta iyo agoomaha waxsiintooda ee waxsiiya waa abubakar oo ka dhaartay buu ahaa ninkii qaraabada ahaana uu biilin jiray ee inantiisii caasho ceedeeyey inaanu dib waxba u siin buu ka dhaartay kaasaa ilaahay u leeyay ma siiya siiya oo cafiska ilaahay ka doonaysaan baa iyaguna idinka doonayaan markaa dhaartiisii buu ka kafaara gutay halkii baan uga bilaabay wuxuu siinayay marka wixii xun lagu sii madaxadaygi maayo waa si laga kafaaro gudanaya kafaara gudkiina ilaahay baa tilmaamo waa afartan arribood mid toban miskiin in wax la siiyo ama dhar la huwiyo ama qoor la xoreeyo ama saddex maalmood la soomo waa intaa midun tobanka miskiin waa wajba ayaa la siinaya min alwajabaati alaa saddexda miil mid ka mid a saddexda jeerba in la debgiyey maalin dhan uun kugu soo hormadaanay marti ku ahaadaan maaha ee hal mar ayaa la dharginaya lagu suqququlin maayo sidaa ilaahayba uu tilmaamay min awsati maa tudcimuuna ahliikum raashinka aada reerkaaga siisa ka sare maaha ka hoosena maaha ka dhexe wey ka dhexe wey sidii casuumadeedna loogu diyaarin maayo sidii dad aan fadhiisanaynina socdana wax loo siin maayo ee qadaa caadiyaa la siinaya ama casho caadiya kiswa la siinaya haddaad doontana kiswa waa dhar baad siin kartaa dharku dabcan wax dhar lagu sheego waa inuu yihi shaar baad mid walba siinaysaa go' baad mid walba siin kartaa qamiis baad siinaysaa macawiis baad siinaysaa laakiin dhar noqon maayaan koofiyadda iyo cumaamadda iyo sharabaadka waa camiis kuwaa dee dhar lama yidhaahdo ee qofkii waa inuu waxan waxu taraya ayay leeyihin fuqahadu kiswa iyadana waa reerkaaga waxaad siisa kiisa dhexdhexaadka ah ee welibana huudhaydhna aan ahayn ku aad u cusuboo qaaliyan aan ahayn qoor xoraynteed maba haynayno intanoo dhan haddii duruufta dhaqaale kuu saamix weyda saddex cisho iska soon saddexda cishona shardi ma aha in la isku xidhiidhiyo masaakiinta waxsiintooduna shardi ma aha in la isku xidhiidhiyo haddii duruuftu kuu saamaxdo maalinba shan baad siin maalinba saddex saddexda cisho waad kala kaxayn kartaa awdan halkan ilaahay uu geliyey ee uu leeyahy aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba intaas maxay noqonaysa awdan culimmadu waxay u badan yihiin inay tahay litakhiir laa litartiib macnaha inaad kala dooran karto culimmada barkood waxay qabaan sidaa aayaddu ay sheegtay in loo kala horraysiinayo laakiin sida raajixi waxa weeye kolba intanka aad karta ama hesho way isu kaa baali yaalaan waa garba sinan mase aha kuwa la isdabadhigayo oo tartiibsan sidan baa loo kala horraysiiya dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum idaa xalaftum waxfaduu aymaanakum saasay walaa tajcalu allaha curdatan liaymaanikum baynu soo marayn ilaahay dhaariina kabdhiga uga dhigina yamiinta ama dhaarta la yidhaahdo alyamiin alghamuus dhaarta iyadu qofka dembiga dhex gelinaysa taas waa gaar waa qofku wax tegay oo uu ka dhaarto inaana waxaa qabin buu ka dhaartay ama inuu hebel waxaa qabo ayuu ku dhaartay markhaatibaha ahaadee marka taasi waa dhaar qofka dembi dhex gelisay kafaara gudiyadu male keliya wixii uu kharibayna waa inuu saxo qofku hadduu cid markhaati ku furay hadduu isagu wax dafiray wixiina waa inuu qiraal ku sameeyo oo hadalkiisii hore uu buriyo ilaahayna uga toobad keeno xalkeedu waa caynkaa kafaara gudkeeda kafaara gudkan goormaa la bixinayaa ma intuu qofku ku dambaabay misal haddaad wax ka dhaaratay goormaad kafaaradiisa bixinaysa waxaan samayntiisu way wanaagsantahay markaa ma markaad samayso mise intaanad samayn sida raajixa ah waa markaad samayso markaad shaygii aad ka dhaaratay intood samaysaad kafaara gudka ku xigsi dee si xinfiga kadib dambaabka kadib si ay dhaartu u timaado kafaara gudku yimaado qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu ihi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyow inama alkhamru bahalka khamriga laydha waalmaysiru iyo khamaarka walansaabu iyo sanamyaasha walansaab bahalaha sanamyaasha walaslaam iyo qoryaha lagu faashalo rijsun afartaasiba waa wisik qurun wey min camali shayaan shaydaanka bagaashkiisa iyo badeecadiisa wey fajtanibuuhu ka durka lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan oo u horu martaan innamaa yuriidu shayaan kaa guuldarrada badana shaydaanku wuxuu jecel yahay an yuuqica inuu ku rido baynakum dhexdiinna alcadaawata waalbagdaa colaad iyo nacaybsiiyo ayuu dhexdiinna dhigayaa fi alkhamri waalmaysir khamriga iyo khabaarka dartood wayasudakum can dikri illaah ilaahay xuskiisa inuu shaydaanku idinka hor joogsaduu doonayaa khamriga darti iyo khabaarka wa can isalaati iyo salaada fahal antum muntahuun war maydin iska dayin waaiicu allaha waaiicu rasuul ilaahay iyo rasuulkana ka tala qaata waxdaruu feejidnaada rabbiyo rasuul inaa khilaaftaan iska ilaaliya fain tawallaytu haddii aad sii jeedsataan oo ilaahay iyo rasuulka ku gacmasaydhaan faclamuu waxaa ogaataan annamaa calaa rasuulina albalaaqu lmubiin rasuulka iyaga dushiisa inuu ahaaday gaarsiin cad taana wuu gutay balaaduna idinka idinku aaday halkan waxaa nasku uu ku xaaraantinimeeyey afar arrimood oo qaarkoodna dhaawacaan caqliga iyo cuudka qaarna ay dhaawacayaan caqiidada waa khamriga iyo khabaarka sanamyaashii iyo tustaxyadii ama qoryihii lagu faashanayay jaahiliyada agaab agabka jaahiliyada wey waa had iyo jeer waxaa jaahiliyada la yidhaahdaa waxaanay ku meeraysataa inay khamaaraan shul ama shul inay bahalkaa khamrigana ka dhargaan inay biliif galeeyaan ee aaminaan waxaan waxba u tarayn waxna waan ficaynin qori halkaa yaalla iyo mustaqbalka oo uu uga turjumo tusbax laga faalinayo ama aleen la garaacayo qiiq la shidayo marka intani waa caqligiibaa dhaawacmaya xiriirkii mujtamacaa dhaawacmaya cuudkii iyo xoolihiibaa dhaawac ku imanaya iyo caqiidadii oo labada dambaad aayaddan waa aayaddii xaaraantinimaysay khamriga iyo khamaarka aayaddan suuratulmaa-ida ku sugan baa ayaa xaraant xurmatan muabada ilaa qiyaamaha sasay xaraam ku yihin qur-aanka kariimka had iyo jeer marka uu shay xaraama sheego laa yukir xikmat taxriim walaa yucallil kaiira in fara badan xikmadda shaygaa loo xaaraantinimeeyey ma sheego qur-aanku si kooban buu sheegaa laakina allaha adnaba fii hada almawdac xikmata taxriimi ilaahay wuxuu ku xeel dheeraaday halkan xikmadda uu u xaaraantinimeeyey waxyaabahan xun ee afartee uu sheegay sida khamriga iyo khamaarka xikmadda u xaaraantinimeeyey bal inta arrimooday isdaba taalle af ilaa toban shaybaa ayaa isdaba yaallo oo tobankaasay dartood baa loo xaaraantinimeeyey lagu leeyahy waa xumaanta uu leeyahoo aada u weyn awgeed khamriga la garay oo khamri waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo caqliga waala kullu muskirin khamr wa kullu khamrin xaraam wax kastoo qofkii waalay khamriguna waa xaraam khamrigu ma nijaastaa mise ma aha jumhuur ulculamaa culimadu siday u badan yihiin waxa weeye inuu nijaas yahay xaaraanna weeye nijaasna weeye ayay ku tegayaan maadaama ilaahay uu rijs iyo wasakh uu ku tilmaamay khamriga dee dadku way iskala qabsadeen sharaab ay cabbaan ayuu ahaa carabta laakiin maadaama ummadda caqiidadoodii iyo ku-xidhnaanshihii ilaahay ay ku xidhnaayeen ay mustawe sala gaadhsiisnayd markii aayaadkani ay soo degeen guryaha waxaa laga soo qufay jalxadihii lagu qaboojisanayay khamriga markaasaa suuqa madiine lagu soo daadiyey iyadoo aan xataa jalxadiina laga shubin oon la xalinbee lagu jajariyey ilaa iriilaba ay qulquleen oo ay sumsumeen laakiin dee iyagu shiriikaana mar dambe may soo dhaansanine sidii ay kaga hadheen sidii ay kaga joogsadeen maysirkuna de waa khamaarki wax badan oo maarata sawirra ah oo bakhtiyaa nasiibkaasi uu ku jiro iminka la isticmaalo baa maysirkiia maysirkii waa labadii dhinacba haddii lacagi ay ka soo dhacayso oo dad kale wax bixinayaan adigana wax lagaa qaadayo qofna loogu shubayo waa maysirkii uun waa bakhtiyaa nasiibkiina qaybtaasunbuu raacaya mar haddaad lacag bixiso kol haddaanu ahayn daraf saddexaad intuu lacagta bixiyey iyadoo idinka la idin tartaasiinayo daraf saddexaadoo lacagta bixiya haddaanay jirin ee labadiinan wax qaadanaya labadiinuba bixiseen waa waa maysirkii uun xikmadda runtii da islaamku u xaaraantinimeeyey waa ka ilaahay halkan ku tilmaamayoo dadkuna wuu iska hor imanaya ninka khamriilaha ee bahalkan cabbaya ama kan hadiyo jeer maysirka iyo khamaarka isticmaalaya wuxuuna u badan yihin dadkaasi inay islaayaan oo ay isku dhacaan ayay u badan yihin oo qofkii kolka uu arko iyadoo wixii uu hayey laga furay oo macamarihiisiina lagu daray sidii berigii khamriga aad dadku ay u isticmaali jireen khamaarka waxaa xal kale uma inuu dagaalamo oo uu waxgeedu dafiro taasunbaa u furan marka mujtamacii uu ku kharaabaya aslaamtu waa qoryo la faashan jiray samee iyo ha samaynin iyo laa walaa waxyaabahaasaa ku qornaa waxaa samee ama ha samaynin ama labada midkood waa tawaquf wey ilaahay baa wuxuu ku tilmaamay marka hore rijs rijsigu waa wasakh waa wax dembiya ilaahay baa inaga yaqaana wixii wanaagsan iyo wixii xun shaydaanka camalkiisa weeye ka dheeraada si aa u liibaantaan shaydaanku wuxuu doonayaa inuu colaad iyo nacaybsiiyo dhexdiina dhigo fi lkhamri waalmaysi markuu qofku cabo qamaarkana ciyaaro qof caadiya maaha liiska dadka waalan buu ku jiraa waxa xaqiiqa ah dhanku u dhaqaaqaba inuu kharibi doono marka wayasudakum can dikri illaahi wa can isalaa salaada iyo dikriga ilahayna weli ka hor joogsan labadaana dee qofkii uma dhaqaaqayo faal antum muntahuun marka asxaabtu waxay ku jawaabeen intahayna intahayna ilaahayo waanu iska daynay ilaahayo waanu iska daynay nooga markhaati haw waaطiicu اllaha waaطiicu rasuul ilaahay rasuulkiisana adeeca oo waxaa ka hara waxdaruu feejignaada isilaaliya ilaahay ha ka hor imanina fain tawallaytu fainama calaa rasulina balaqu waa dayro ilaahay baa aada uga dayriyey waxaasoo dib loogu noqdo runtii khatarta faraha badan ee ku jirta marka wakhtigana dee waa wax aada iyo aad aynu u arkayno oo dadkii kusoo noqnoqonaya oo gobannimadii baa dadkii ka luntay markaasaa damiirkiina uu dhintay iimaanka iyo sharafta iyo runtii waa wax islaasimaya markay dadku xumaanta ka siqsiqi waayaan meel walba waxbay ka dayayaan marka maanta aad buu u badan yahay bal dadka ha laga waaniyo maamulkuna kolle kaalintiisa inuu ka qaato weeye oo dadka aan wixii muxuunaad maqlaysaa gaari khamriyaa lasoo qabto waa bilaa dad dadkii dad laguma soo qabanin dinyaan la odhan karin layl baa loo shiday aka yaac se inaan isu qabsanin bahalkuunaan iska lahay idinku ka yaaca dee afartanka qof ee magaalada jooga ka shaqeeya ilaa afartan baa lagu sheegaya rag iyo dumarba leh dii la xidho intaa uba iska dhammaan lahada sheekadiisa saddex sano loo diro oo wixii soo dhamme ay kala lumaan laakiin inta la leeyahy waa reer hebeliyo inta la leeyahy waa kadaayo waa kadaayo waxba hagaagi maayaan waa kaasoo ciyaalkiibaa sidii iskriinka loogu xidhxidhaya khamrigii oo dabakaayoonkiibaa lagu iibinaya xashiishadii iyo khamrigii oo dabeetana jaariyadiibaa ku waalanaya insaa jaariyad la arkay iskriin cuntay oo dabeetana sakraansan oo kolba gidaarka soo go-aysa qaarkoodna ogaan baabay u caddaanba runtii waa ayaanta heerka uu gaaray berigii hore dee wax qaalayaa la siin jira oo dabaqad gaara ay isticmaali jirtay laakiin imanka ciyaalka aad arkaysa ku dawarsanaya shanshanta boqol uruursanaya halkan ay ula baxayaan oo khamrigiiyo iskriin wxun xashiishadiiyo si yar yar loo xidhay diibay halkan ka iibsanayaan dabeedna mentali dadku maskaxiyan baa ay u dhoofayaan beri dhow iyagoo wada waalan waxay ku dhowaanayaan in waddanka laga qabsado oo lagala wareego laadiyada saas maa laisku dhexlaaya america dhulkii ay dadkii ay ka qaatay iyo australia ile tuugtaa lagu ururin jira ingiriisku markii hore u geynaya bahashaasunbaa loo qoraayo dawladdu ay ku maalgelisaa dadkii ay waddanka ka dhaxleen dadkii iminka dhaqaalo fara badan baa daraagiskooda iyo waxa ay isticmaalayaan la siiyaayoo la cunsiyaa la cadsiyaa gidaaradaasa iska wada jiifaan si aanay usoo akhiri toosin marka jihooyinka dadka laga weeraraya way fara badan yihiin ku dhaqaale iyo ku maskaxeed iyo intaba way isdaba yaalan ku akhlaaqeed ku diineed dee runtii in dadku ay feejignaadaanoo mustaqbalka ay ku xisaabtamaan weeye ila haddii kale saa kusii socoto waxba ka harimaa runtii wallahu aclam